monitoring group waxaa kaloo wax ka qortay arrimaha dhoofinta dhuxusha waxayna soo heleen labaatan iyo sagaal markoob oo si joogta ah dhuxusha uga qaada soomaaliya sidoo kale sagaal iyo labaatankan ayaa qaarkood waxay horey ugu jireen warbixintii tan ka horreysay ay kooxdu soo daabacday waxa ay warbixinta ku tilmaantay dembiilayaal soo noqnoqday shan iyo labaatan ka mida doomahan waxa ay ku safraan calanka dalka indiya halka afar kalena ay ku safraan calanka dalka sirilanka doomahan ayaa sidoo kale waxay warbixintu sheegtay inay isticmaalaan diiwaangelin been abuur ah sidoo kalena waxay hay-addu xustay in dhowaan ay arkeen doomo si been abuur ah looga diiwaan geliyey dalalka liberia iyo siraleon taasina waa hanaan been abuura oo ay milkiilayaasha doomahani uga dhuuntaan in la ogaado maadaama ay ku xadgudbayaan cunaqabatayn caalami ah dhuxushan ayay sheegtay monitoring group in loo dhoofiyo dalka imaaraadka carabta iyadoo lasii marsiiyo dekedaha dalka iiraan ka hor inta aanan iiraan lasii marsiinin ayay warbixintu xustay in shixnadaha dhuxusha loo diri jiray dekedaha duqma iyo shinis ee dalka camaan balse markii ay mas-uuliyiinta cumaan qabsadeen markabkii al ashar saddex horaantii maarch sanadkan waxay kooxaha waxdhoofiya u wareegeen dekedaha kish iyo weliba kesh ee dalka iiraan oo ilaa iyo hadda ay ka degto dhuxusha laga soo dhoofiyo buur gaabo iyo kismaayo dhuxushan ayay warbixinta monitoring group sheegtay in marka ay ka degto dekedaha xortaa ee dalka iiraan dib loo baceeyo iyadoo lagu qorayo in lagu sameeyey iiraan waxaana loo dhoofiyaa dekadda xamriya ee magaalada dubai ee dalka isku tagga imaaraadka carabta kooxaha dhuxusha dhoofiya ayaa marka ay iiraan geynayaan waxay mararka qaar isticmaalaan shahaadooyin been abuura oo ay ku sheegayaan halka ay dhuxusha ka keeneen waxaana monitoring group hesho shahaadooyinkaasi oo muujinaya in laga keenay dalalka comoros iyo codivor iyo weliba dalka ghana afar shirkadood oo kuwa waxdhoofiye ah ayay shirkaddu magac dhowday kuwaasoo suuro geliya dhuxusha ka timaada iiraan waxaana afartan shirkadood saldhigooda uu yahay dalka imaaraadka carabta monitoring group waxay sheegtay in ay warqad u qortay iiraan sagaal iyo labaatankii janawari ee sanadkan waxaana ay ku wargelisay in shahaadada waxdhoofinta oo been abuur ah lagu sameeyey magaca dalka iiraan iiraan ayaa ka soo jawaabtay warqadaasi bishii sebteembar toddobiyo tobankeedii inkastoo aysan waxyaabo badan oo warqadii hore loogu qoray ku jira aanay kaga jawaabin waxaana lagu xusay in iiraan ay baaritaan ku samayn doonto arrimahaasi sidoo kale monitoring group laba jeer ayay qoraal u dirtay imaaraadka oo ay ku weydiisanayso faahfaahin ku saabsan halka ay ka timaado dhuxusha lasoo marsiiyey iiraan dokumentigooda balse imaaraadka kama soo jawaabin warbixintu waxa ay qortay ilaa iyo sideed qof oo ay ku sheegtay in ay yihiin dadka dhuxusha ka dhoofiya kismaayo kuwaasoo kale ah cali axmed naaji xasan maxamed yuusuf oo libaax faarax jaamac cawil degdeg jaamac dhuxul axmed sahal saciid maxamuud dheere siciid ciise adoon maxamuud cabdulaahi dhinaca kale dalka imaaraadka waxaa ka mida dadka howsha dhoofinta dhuxusha maalgashada bashiir khaliif muuse axmed maxamed bare cabdiraxmaan maxamed warsame dhaqlaysta b b c maxamuud cali cismaan qonof xasan maxamed axmed masri axmed cali xaaji cabdinaasir cali maxamuud adoon sahal yuusuf bacda dhuxusha ah dalka imaaraadka waxa ay sheegtay warbixinta in laga iibiyo boqol iyo sagaashan dirham lacagta dalka imaaraadka taasoo u dhiganta konton iyo laba dolar